alxamdulilah ilaahay baa mahadsan subxaanah xaalka muqdisho hadda xaaladiisu way degan tahay sida howlgaladii iyo xarakada maaragtani u bilowday magaaladu waxay kusoo noqotay caadi ah oo huduu ah ilaah ku mahadsan guud ahaan xaalada magaalada hadda waa la ammaanayaa dadkuna aad iyo aad ay u faraxsan yihiin maxaa isbedelay marka waxaa isbedelay waxay ogtihiin magaalada muqdisho maraaxil kala duwan ayay soo martay ilaa laga soo bilaabo gumaysihii talyaaniga waxay soo gaartay xilli aan weligii la arag heerka ay gaareen waxyaalaha aad iyo aad u fool xun ama danaagiska fawaaxista iyo zinada iyo dacaarada oo guryo loo furtay tuugada ciyaal weero daroogaysan oo dadka maaragtaan laynaaya oo wax allaaleeya wixii ay rabaan dadka kula kacaaya heer marka magaaladu waxay gaartay aan weligeed hore loo maqlin hore loo arkay waa gartay intooda en waxaan ognahay inay kala daran yihiin kuweebaa ugu darnaa walaalow waxaa ugu daraa oo dhibaatadan ay ka soo aasaasantay waa daraagiska dadku markay waxa celiya oo xukuma waa caqliga qamriga waxaa loo yaqaan waa umul khabaa'isa loo bixiyey wax walba oo xun ayadaa hooyo u noqota qofku markuu qamri cabo caqligiisa tago wax kasta ayuu ku kacaya wax ka xaaraana iyo wuxuu ka xishoodo iyo wuxuu dhaafana midna haba yaraatee maaragtan ma jiraan marka dhibaatada asalkeeda meesha ka soo bilaabatay waa daraagiska oo noqday wax mubaaxa oo xalaal ah oo iid walba lagu gado oo meel walba kaaga hor imaanayo oo albaab walba u furan yahay katrobaan iyo waxa loo dhuuruuta aan hayne meel walbaaba lasoo istaagay taasaa dhibaatada dhalatay inteeda badan sabab wex alwaali in kamriga waxaan ognahay in meelo badan uu ka soo galo dalka etoobiya ayaa ka mid ah calana ayaa sidoo kale laga heli karaa ka waran dadka daroogada ka ganacsanayay iyo kamriga intaba kuwaasi maxaa wax iska bedelay walaalow hadda waa og tahay dalkan maaragtani xuduudihiisa waa wada furan yihiin gaalaana dhex degan oo saldhigeeda ugu weyn uu yahay xalane oo hay-ado tiro badan iyo gaalo ma tiro badan iyo dowlado waaweyn oo kiristana iyo ciidamadoodia degan waxaa loo yimi dalkaana waxa weeyaan waa in dadkaas muslimiinta diintooda laga fasahaadiyo waxay ka shaqaynayaan wax kasta oo dadka diintooda looga fasahaadi karo hay-ado aada u tiro badan jooga oo qaarkood waxyaalaha ay ka ganacsanayaan maarata yani layaab ay le waxyaalo badan oo layaab leh ayaa hay-ado badan ay u fadhiyaan meesha inay dhiirigeliyaan qamrigu marka xuduuda waa ka yimaadaa gaar ahaan etoobiya weliba qamri aan tayadiisu wanaagsaneyn oo caafimaadka dadka u xun ayaa ka yimaada xerooyinkan ciidamada waa ka yimaadaa oo waxay ku bedeshaan badeecooyin kale ayay dadka uga bedeshaan wuxuu ka yimaadaa intiisa badan meesha la yaha xalane waxaa aada u isticmaalo oo dhiirigeliya oo dadka baray nimanka diyaas barada oo dibadaha ka yimid oo hoteelada degan ilaa hoteelo badan oo xamar ku yaala ee qamriga uu ka yahay sidii sharaabka caadiga ah oo kale marka qamriga albaabadaasoo dhan uu furtay kadibna wuxuu noqday wax mubaaxa oo magaalada dhan caan ka naqday oo meel walba yaalla oo aan qarshoodi ahayn marka dhibaatadaas waana la yimid marka ugu dambaysa halkaas ayuu gaaray uu dhibaatada ummadda dhan saamaysa inuu maarata ay ka timaado waayahay dad badan baa disheen oo qamriga magaalada soo gelinayay iyo daroogada miyaysan habbooneen ka hor inta aanan la dilin in loo digo oo waxyaabaha ay ku howlo yihiin lagala hadlo walaalow arrintaani digniin mar hore kasoo gudubtay annagka walaayahaan intaasoo jiraan ka hadalnay waxaa ka hadlay culimada masaajidda magaalada muqdisho waxaa ka hadlay dadka waxgaradka ah oo dhan waxaa nagu dhiirigeliyey inaan arrintan tallaabadaa la qaado marka intaasoo dhan bay waxba tari waayeen oo xataa culimada magaalada markaan la hadalna ay yidhahdeen annagu waa hadalnay hadalka iyagana deelq looma siinin dadka waxaan ku kacaayana waa dad hubaysan annagana hadal maaragtani waxba maaragtani naga qaadan maayaan waxaan maqlaynay oo aan ka maqlaynay miidiyaha nin wadaad oo masaajid jooga oo inta koorta laga soo qabtay gabar loo keenay layidhi ma ka zinayso haddii kale adaa tallaabo lagaa qaada marka way soo dhaaftay heerka digniinta iyo wax sheegitaanka ka soo gudubtay taasaana waxay keentay in go-aankan laga qaato dadkaani waa dad muxaaribiin ah waaye yacni waa dad hubaysan waa dad wax allaale waxay rabaan ku kacaaya waa dad aan hadal iyo dhegaysigiisa aan dan ka lahayn marka go-aanka laga qaato go-aan ka habboon oo laga qaadan kara xilligan ma jiro marka ina degmooyinka inta badan howlgallada ay ka dhaceen waxaa igu maqaalaa in goobo badan albaabada la isugu laabay ciyaal weero dardartii iyo dhibaatooyinkii ay wadeenna muqdisho intooda badan way ka yara dhunteen bal igaga waran afarta qayb ee howlgallada aad ku wajahdeen sida daroogada tuugada ciyaal weero iyo zinada si guud dadka ku baxay manoo sheegi kartaa tiradooda inta howlgallada lagu dilay xog haddaad ka haysaan intaan xogta ku hayno ilaa labaatan maylo madaxweyntoodii ah dadka mas-uulka ka ahaa arrintan oo horkacayey ayaa ku baxay intii kalena wax kala cararay oo ama dibadda u cararay oo waalidkood dibadda ula carareen ama wax maarata yani ka tanasulay oo maarata gacanta ka taagay iyo wax maarata yani yar oo weli dhuumasho iyo ku jiro oo isdhahayo waad baxsan doontaan intaasay isugu jiraan labaatankaas qof oo ku baxday arrintaas iyada ah waxaa ku badbaaday aan isleenahay saddex milyan oo xas deganeed oo ammaankoodii iyo noloshoodii iyo cirdigoodii iyo maalkoodii intaba ay gacanta ay ka baxeen oo halis la gaarsi idaacadda islaamiga alfurqaan waxa ay qabatay barnaamij shan xalqa ka kooban oo looga hadlayay dhibaatooyinka muqdisho sida fasahaadka iyo fisqiga halkaa ka jira barnaamijka in dadka la hadlay qaar waxa ay sheegayaan in ducaadda iyo culummada muqdisho ay gaabiyeen oo ay qaarkood naftooda la baqeen maxaa usoo jeedinaysaa jazaahum allahu khayr culummadu waa dad afka wax ka yidhaahda dad hubaysan ma aha xaqiiqatan waa dhici kartaa inay dadka qaar ka gaabsadeen laakiin culummo ka hadasho badanaa jirta oo aan la dhegaysan hadeerna waxaan ku dhiirigelinaa culummada inaan mar walbaaba aan xaqa sheegitaankiisa iyo munkarka reebitaankiisa marna inaan laga gaabin wax allaale wuxuu kusoo gaarana inay ilaahay dartii ugu sataan yacni watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri haddaad xaqa sheegto mar walbaaba inuu dhib kugu soo gaaro waa laga maarmaan marka culummadu inay afka furaan la hadlaan ka hortagaan wacdiyaan waaniyaan wax sheegaan wixii kusoo gaaro dhibaataan ay dul qaataan laakiin waxaan leeyahay culummadu dowrkooda ma aynan wada jebin dad badan oo culummo ah arrimahaas ka hadlay laakiin aan la dhegaysan hadeerna waxaan leeyahay dowrkiina yaa la joogaa intii badneed iyo wixii hubaysnaa iyo wixii maarata dhibaatada hoggaanka ka ahaa meesha way ka baxeen dowrka culummada waxaan is leeyahay hadeer uu soo noqdo inay dadka ay ka hor istaagaan uguna digaan fawaaxista toolxumada zinada kamriga iyo daraagaska tuugada iyo baksiga waxa waddanka lagu fasahaadinayo idil inay culummadu ka hadlaan waxaan isleeyahay dowlkooda hadeer u soo laaftay insha allah waayahay meelaha qaar in howlgallada aad ka fuliseen waxaa lagu dilayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo iyagu ku lug lahaa daroogada qaarna waardiye ka hayay qaarnaba isticmaalayay ka waran dowladda federaalka ee muqdisho ka jirta doorkooda ku aadanaa arrimaha muqdisho ka taagan ee dadku ay ka dhiidhiyeen idinkan idiin soo gaaray wallaahi waxaan isleeyahay annaga waddankan soomaaliya maraaxil kala duwan ayuu soo maray ayadoo wax dowladda dalkayna ka jirin uu soo maray waxaan is leeyahay haddaan nimankan gaalada ah oo dalka kusoo duulay oo xalna iyo meelo walba degan iyo qoladan ridada ah oo lasoo dhodhoobay haddaysan jiri lahayn dhibaatada maanta dalka ka dhacday heerkaan ma ayna gaarteen ilaa ay ku dhiirabeen inay yidhaahdaan liwaadka iyo fawaaxista meesha ugu liidatay maarata an hala xalaaleeyo inay la soo istaagaan dhabaar cad inay golaha dawaaqidda inay la soo istaagaan meel fagaaro ah ilaa heerkaas ay ku dhiirradeen ay gaareen marka waxaan is leeyahay waxa dhan waxa weeyaan waxaa sabab u ah oo maarata yani mas-uuliyaddeeda maarata yani inteeda badan leh nimankaas maarata yani sheeganaya inay dalka dowlad u yihiin inay dadka iyo dalka ay fasahaadiyaan ay gaalo u gacangeliyaan ummaddana ay baabiyaan cirdigooda iyo sharaftooda iyo maalkooda iyo caqligooda shantii waxyaalood oo islaamku qabay in la ilaaliyo shantiiba inay beerdareynayaan waana niman ayagu cumalo ah waana niman dibadda laga keenay intooda badan waana niman ayagoo dhaqan xumo iyo maarata lasoo baray iyo maarata yani inay fasahaadka horkacaan marka adda kuwaasi ayagaa mudan inay maarata yani tallaabo in laga qaadaba ayagaa mudan ayagu inay wax qabtaan ay ummadda ay wax ka maarata yani iska dhaaf marka ayagu annagu hadda waxay nooga mid ahaayeen mujtamacaas maarata yani la taargad garaynayo oo dhibaatada maarata yani ummadda ay ku hayaan laga hortagaayo kamid ahaayeen laakiin si gaara annagu hadda xarumahooda waaweyn uma aanan beegsan laakiin meelaha dhibaatooyinka ay ku hayeen oo ay maarata yani kaga mid ahaayeen nimankii la beegsanayay ayagana waa la beegsanay sida dadka loo beegsanayo kale alwaali waxaa nagu soo wajahan bisha barakaysan ee ramadaan ramadaankan kii ka horeeyey ciyaal weero waxa ay ahaayeen kuwa aad u dhibayay reer muqdisho nooga waran bishaan ramadaan ee nagu soo wajahan maxaad u rajaynaysaan reer muqdisho walaalow waxaa loogu soo beegay xilliganba waxaa ka mid ahaa inay nagu soo fooleda bishii barakaysaneed oo ramadaan oo ummadda muslimka ay cibaadiso lahayd oo masaajidda iyo taraawixda iyo tahajudka la aadi lahaa haddana ay ku hor gudbanaayeen dad wax magarata ah oo daraagis iyo balaayo maarata yani isticmaalay oo ayna suuragal ahayn dadka inay cibaadaystaan ama nabad ay maarata yani meesha rabaan ay ku maraan marka go-aankaas waxaa soo dedejiyey waxaa ka mid ah bisha ramadaan inay nagu soo fool leedahay ilaaha ku mahadsan waxaan aad u rajeynayaa boqol kiiba boqol insha allahu inay si nabadgelyo ah oo caafimaad qab ah oo cibaadadooda iyo wanaagooda ay maar ku gudan karaan insha allahu inay bisha ramadaan ay ku bila doonto haddii ilahayd waayah ugu dambayntii reer muqdisho iyo si guud dadka ku howlanaa afarta qayb aad ka hadasheen maxaad dardaaran iyo talo usoo jeedinaysaa
dadka muqdisho waxaan leeyahay guud ahaan dadka soomaaliyeed waxaa loo yaqaanay dad muslimiin ay guud ahaan yihiin qofka asagu gaaloobay waa gaadkiisa waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo islaamnimadiina ilaashada soomaaliya ama muqdisho intaasoo duulaan ayaa lagu soo qaaday muddo dheer ayaa lagu soo duulayay dadka muqdisho waxayn dad damiir leh diin leh dadnimo leh isdifaaca aan cadowga qoorta u raaricin waxaa laga soo bilaabo talyaanigii oo maaragtan dalkan koonfurta soomaaliya duulaanka ku joogay bortakiis oo afartan sano muqdisho ka yuraynaysay oo xisaab ku sameeyey ooay u suurageli wada inay galaan waxaad og tahay ciidamadii huwan tahay oo maraykanka horkacayo unisom in jidadka lagu jiiday yacni dadka muqdisho waxay ahaayeen dad dadnimo iyo kiiro iyo maarata wadaniyad iyo diin intaba maarata dad iska leh ahaayeen laakiin ma ma ma garanayo meeshay si wax ka noqdeen waa loo hoosaasiyey dad wax magarada ayaa indha u noqday dad culimo u diin lagu sheega ayaa ummadda shiray oo kulligoodba hoteelo deganoo maarata yani laaluush iyo lacag na guna ah ka qaata gaalada waxaan leeyahay war isku tashada ceelna uma maqna cidna uma maqna cid aad ku tashanaysiino ma jirto iska celiya dulmiga iska celiya daroogada iska celiya fawaaxista iyo zinada meel walba lagu faafinaayo iska celiya ciyaalo weerada iska celiya tuugada guryahan kugu soo dhacaysa jeedka idin taagan xarakada shabaab almujaahidiinna ilaahay idankiisa waa idin garab taaganta waana idin hiilinaya adinkaa hiilo naga dalbay waana idin hiilinay haddeerna ilaahay idankiisa sidaana kugu hiilinaynaa laakiin dad wax qabsan kara oo fikir iyo caqli leh oo yacni cadowga maaragtayani iska horarka iska celin kara inaad naqataana lainkaga baahanya waxaan kaloo rabaa dadka muqdisho inaan idhaahdo cadowga dalka kusoo duulay dayacyo badan leh ma ahaado waxyaalaha cadowga ay rabaan waxaa weeyaan inay diintayda fasaahadiyaan inay khayraadka iyaga doobaan inay dadka iyaga daroogeeyaan inay masliga la dagaalamaan oo ay qaranka baabi'iyaan inay ummadda dhan ay ka dhigaan waxaan jirin inay ka soo saaraan markaas kadibna dalkeen oo baylaha ayagu ay iska qabsadaan ay ka taliyaan kuwa damiir laawayaalo ayagu ay soo tababareen ay u dhiibtaan ayaguna ay korka maamulaan khayraadka dadkana ay doobaan diintana laga dagaalamo kadibna khayraadka dalka la boobo oo dad cumala ah oo u saxiixa oo magaca soomaaliyeed leh maraykanka iyo xulafihiisa waa ogeedeen sagaashan saddexdii ayagoo banaanka keligood isoo dhigay oo dalka inay qabsadaan raba ayaa dagaal ka dhacay oo ay u suurageli wado dariiqyada lagu jiiday meydkooda intii ka dambaysay ama ha soo adeegsadeen hogaamiye kooxeedyo ama ha soo adeegsadeen etoobiya iyo maarata yani hogaamiye maarata yani dictator cabdullaahi yuusuf ama ha soo adeegsadeen kuwa haddeertaan joogay iyo waxa lamidka ah mar walbaa hadda waxay kusoo dugaanaan dad soomaali magaceeda maarata yani sheeganaya afkeedana ku hadlaaya medabkeeda iyo maqaarkeedana leh waxaan leeyahay kuwaas ha ku sirmina yay idin shirqoolin wanaag aakhiro iyo wanaag adduunyo midna idinma haayaan way idin shirqoolayaan dantooda idinku gaarayaan xoolaha maarata aad leedihiin maarata rabaan inay inay inay qaataan kadibna waxay rabaan inay dalkoodii meelay ka yimaad kulligood baasaboorray leeyihin nin walbaana waa soo shaqo tegi nin walbaana wax usan sameeyo inta buuxsado meesha uu ka yimid dalka uu ka yimid inuu ku dhiso ee xataa inay dalka soomaaliya dhisaan ma rabaan dawladihii aan soo dhaafnay oo ma siyaad barre ay kamid ahaayeen wasiirada xoolay xadi jireen laakiin markay xadaan dalka guddiisay ku dhisi jireen waa taqaanaa booli qaran iyo meelaha ay dhiseen waa taqaanaa markii ay xadaan guryaha ku dhisi jireen maarata yani magaalada iyo waddankay ka muuqan laakiin kuwan hal shilin hadday helaan shilinka waxay geynayaan waddankay ka ma aaminsana dalkan inay leeyihiin waa dal ay usoo shaqo tageenay rabaan inay intay lacag ka qaadaan waddamada ay baasaboorada sitaan ay aadaan annagana waxaynu rabaa inay fasahaad iyo fiska iyo balaayo iyo diinla-aan iyo aakhiro xumo iyo addiin xumo inay nagu reebaan marka waxaa l dadku ha qaraarugeen ay iska celiyeen waxa noocaas oo kale ha ka hortageen kuwa daraagiska iyo dacaarada iyo tuugada iyo ciyaal weerada kudogle waxaan leeyahay alle ka cabsada caqligiina ha soo noqdo intii dhimatay waa dhimatay inta kale ilaahay ha u tooba keento ha ka soo noqdeen khaladaadka ay galeen xarakadu uma daba taagna dembiyaad mar gashay cid loo aanaynaya ma jiro cid allaale ciddi ka harta fiska kudhex jirtay cid daba joogtahay ma jirto laakiin waxaanu digayaa kuwa meelihii lagu yaqaanay oo lagu soo istidlaacay oo lagu soo arkay intay ka guureen meelo kaleeto luuqyaad ku laabaanayo oo isdhahayo lainkuma oga kuwaas laga hari maayo waa la daba jooga laakiin cid allaalay ciddii si bareera uga baxda oo si bareera maarata yani uga tanasusha waxaasaad ahaan jirtay cid maarata yani u taargeganaysa ma xarakaduna digniinay ba bixisay intaan dagaalkan uga bilaaban digniinaa la bixiye oo leeyahay kahara ninaa nin kaharana waxa weeyaan waa nabadgelya laakiin ninkaas oo falkaas ku jira loogu yimaado yacni gacantaa gaari marka saasaan dhihi lahaa ilaahay baa mahadsan adinkana waa idinkaga mahad celinayaa yacni xiriirka aad la soo samayseen wabillahi tawfiiq wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah